galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaya washington dhegeystayaal waa maalin sabtiga afar iyo tobanka bisha januari ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggana v o a somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo si rasmi a u shaacisay akoonno al-shabaab laga xidhay
waxaan dadka soomaaliyeed la wadaagnay taleefanno aan weyddiisanay inay xogta nagula soo wadaagaan in ka badan saddex kun oo ka mida muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa la soo xidhiiray dowladda soomaaliya kuwaasoo u soo gudbiyey xogo ku aadan dhaqaalaha khawaarijtu ay sida xoogga ah uga aruursanaysay dadka soomaaliyeed natiijada horodhaca ah waxay suurtogelisay in la xayiro laba boqol iyo konton akown
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay qofkii ugu horreeyey oo soomaali ah madow ah oo muslim ah oo muhaajar ah oo guddoomiye ku-xigeen waxbarasho ka noqda magaalada portland ee gobolka maine ee dalkan maraykanka
waagii markii hore aan noqday maamulaha iskuulka iyadana sidaas oo kale ahayd oo waxay ahayd waa maamulihii ugu horreeyey madow ah ee gobolka ka noqda maamule ayay ahayd haddana waa arintii ay la mid tahay weli nood madow keliya ma ahan waxawaaye qof muhaajirnimo ku yimid meesha
barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka salaamaha iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii ciidamada hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee soomaaliya ee nisa iyo kuwa booliiska ayaa howlgallo ay xalayto iyo saakaba ka fuliyeen magaalada muqdisho ku soo qabtay kooxo burcada hub rasaas waxyaabaha laga sameeyo qaraxyada iyo maanduuriyaal nisa ayaa degmada dharkenley waxa ay ka soo qabatay haweenay gurigeeda ay ku kaydsanaayeen hub rasaas iyo waxyaabaha qarxa kadib howlgal qorshaysan oo ciidamadeeda ay sameeyeen sida warbaahinta dowladda uu u sheegay sarkaal ka tirsan hay-adaha ammaanka sarkaalka ayaa intaas ku daray in ciidamada nisa ay wadaan baaritaano dheeri ah oo la xiriira amniga muqdisho isagoo intaasna ku daray in haweeneydaasi lasoo qabtay loo gudbin doono hay-adaha cadaaladda dhinaca kale ciidamada booliiska ee degmada howlwadaaga ayaa suuqa bakaalaha waxa ay ka qabteen rag hubaysnaa oo ay ku sheegeen inay dhacay u geysteen dadka xaafadaha degmada iyadoo ciidamada booliiska deegaanka ee ceelasha biyaha iyaguna ay gacanta ku dhigeen rag ka ganacsanayay maanduuriya ciidamada israa'el ayaa toogasho ku diraya laba falastiiniyiin ah intii lagu guda jiray duulaan militari oo ka dhacay daanta galbeed ee la haysto saaka halka mid saddexaadna oo u dhintay dhaawaca ka soo gaaray weerar kale oo israa'iil ay qaaday ku dhowaada laba toddobaad ka hor sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin militariga israa'iil ayaa sheegay in askartooda ay rasaas ku fureen tuulada jaba kadib markii rag hubaysan ay gaare halkaasi marayay ay ka soo rasaaseeyeen ciidamada waxay sheegeen markii dambeeto inay gacanta ku soo dhigeen qoray m lix iyo toban ah oo gaariga saarnaa tirada falastiiniyiinta la dilay sanadkan ayaa gaaraya kow iyo toban iyadoo aanay jirin wax calaamada oo muujinaya inay hakanayaan dagaalada dhiigu ku daatay ee ka dhacay deegaankaasi laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo laba iyo labaatankii wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa magacyada ragga la dilay waxa ay ku sheegtay ciisediin xamamara oo afar iyo labaatan jir ah iyo amjad khaleleyah oo saddex iyo labaatan jir ahaa qaraxyo xiriira ayaa ka dhacay magaalada kiev maanta iyadoo la sheegay in ay bilowdeen dhawaaqada digniinta dadka lagu sheegayo duulaanka gantaalada cirka ee caasimadda dalkaasi ukrain ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha ukrain tomoshenko ayaa waxa uu sheegay in weeraradaasi lagu beegsaday kaabayaasha muhiimka ah duqa caasimada kiev vitali kiloshko ayaa isna waxa uu sheegay in duqeymahaasi ay ka dhaceen degmada la yidhaahdo dinibrofski isagoo sheegay in gantaalada qaarkoodna ay ku dhaceen xaafad aan la deganayn oo aagaasi ah kuwaasi oo sababay dab ka kacay dhisma halkaasi ku yaala ma jiraan wax khasaare nafeed ah oo la xaqiijiyey sidaa ay qortay wakaaladda wararka e a p saanisyahan u dhashay dalka poland oo lagu magacaabo masaj wazak ayaa waxaa laga sii daayay xabsi ku yaala dalkaasi iiraan waxaana dib ugu laabtay dalka poland sida maanta ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee poland bayaan wasaaraddu ay soo saartay maanta ayay ku sheegtay in gaaritaanka yoolka uu ahaa mid ka mid a mudnaanta adeegyada diblomaasiyadeed iyo qunsuliyadda poland ee sanadkii hore bishii julaay ayaa telefishinka dowladda iiraan waxa uu sheegay in ilaalada kacaanka ee dalkaasi ay xireen dhowr ajaanib ah oo ku kacay falal ay ka mid yihiin qaadashada muunado ciid meelo xadidan warka ayaa lagu sheegay in mid ka mida dadkaasi uu yahay wasak waxaana lagu hayay iiraan ilaa iyo bishii sebtembar ee sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatankii warkeena dhegeystayaal waa nagaytaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownay kadib hadaladii dhowaanta ka soo yeeray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ee ku aadanaa dagaalka dhinaca dhaqaalaha ee dowladdu kula jirto kooxda al-shabaab ayaa waxaa dowladdu maanta si rasmi ah u shaacisay akoonno iyo taleefanno markaasi laga xiray kooxdaasi dhinaca kale ciidamada hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee nisa iyo kuwa booliiska ayaa howlgallo xalayta iyo saaka waxaay ka fuliyeen degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxaana ay ku soo qabteen kooxo burcada hub rasaas waxyaabaha laga sameeyo qaraxyada iyo maanduuriye sida ay sheegtay warbaahinta dowladda soomaaliya wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho shirkan jaraa'idda oo ay maanta ku qabteen magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda soomaaliya doctor cilmi maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala iyo wasiiru dowlaha amniga maxamed cali xagaa ayaa waxay uga hadleen dagaalka dhanka maaliyadda oo ay dowladda soomaaliya kula jirta al-shabaab wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa waxa uu sheegeen in laayi inta uu howlgalkaasi socday la xayiray laba boqol iyo konton akown bankiyeed iyo toddobaatan nambar oo ay al-shabaab u isticmaalayeen sida uu hadalka u dhigay inay lacaga ku aruursadaan dhinaca kale ma uusan sheegin bangiyada ay ka furnaayeen akawnada la xiray iyo shirkadaha dhanka isgaarsiinta ee bixiya taleefanada la joojiyey waan ku faraxsannahay in halkan aan ka sheegno in dagaalkaas si ficila loo bilaabay siddeetan maalmood ka hor uu sameeyey natiijo weyn isla markaana uu saamayn aad iyo aad u xooggan oo farxad gelisa dowladda iyo dadka soomaaliyeed uu sameeyey waxaan dadka soomaaliyeed la wadaagnay taleefanno aan weyddiisanay inay xogta nagula soo wadaagaan in ka badan saddex kun oo ka mida muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa la soo xidhiiray dowladda soomaaliya kuwaasoo u soo gudbiyey xogo ku aadan dhaqaalaha khawaarijtu ay sida xoogga ah uga aruursanaysa dadka soomaaliyeed hawshaas iyo farriimahaas dadka soomaaliyeed ka yimid oo weli ku jira marxalad kala saaris ah natiijada horodhaca ah waxay suurtogelisay in la xayiro laba boqol iyo konton akown oo ka mid ah kuwii dadka soomaaliyeed ee muwaadiniinta ay la soo wadaageen hay-adaha loogu talagalay in arrintaas ay kor joogteeyaan waxaa sidoo kaleeto macluumaadkaas dadka soomaaliyeed ka yimid uu suurtogeliyey in la xanibo toddobaatan teleefon oo ah kuwa loo arkayay in khawaarijtu ay u isticmaalaysay in lacagaha sharci darrada ah ee dadka soomaaliyeed ay ka boobtay la xayiray oo halkaas maaragtay xayiraad lagu sameeyey wasiirka maaliyadda dowladda soomaaliya dhaktar cilmi maxamuud ayaa wariyaasha u sheegay in bulshada soomaaliyeed ay dhugmo gaara u yeeshaan cidda ay sida gaarkaa ula macaamilayaan qorigaaga ku aaminayso waa inaad garata qofka aad muxuu ahaayey bas hubkaaga ku aaminayso waa inaad garata qofka aad muxuu ahaayey maalkan siinaysana waa inaad ogtahay waa inaad taqaanay haddaan la garanayn waxa weeye halis baa lagu jira waxaan muxuu ahaayey ka shaqaynaynaa in dadka soomaaliyeed tiro koobnaadaan dadka soomaaliyeed ay diilahaadaan dadka soomaaliyeed hal qof qofkiiba hal qof ahaado waxaa tahay uniik cid kula midii aysan jirin keligaa muxuu ahaayey siduu ilaahay kuu abuuray u abuuran magacaa loogu yeedhiya meeshaad ka tafiirantay ka tafiiran meeshaad ku dhalatay ku dhashay hal qof unbaad adduunka korkiisa ku tahay soo ma laakiin haddaad muxuu ahaa boqol qof noqoto ka war soomaan garan ood boqolaal iyo kumayaal qof noqoto oo maalin walba weji cusub soo yeelato khatarta ugu weyni taas weeye marka taasaa laga shaqaynaa waxaana rajaynayaa inuu dalkeenna ah oo ilaahay subxaana wa tacaala u horseedo oon ka baryaynaa in muxuu ahay barwaaqo nabadqab iyo amni iyo muxuu ahay xuquuqdoo la ilaaliyo isagoonan qofku ka cabsanayn wuxuu ka welwalsanayaa jirin dalkiisa ku noolaado ka shaqaysto maal gashado isagoo ku farxsan wasiiru dowlaha amniga maxamed cali xagaa ayaa waxa uu shirkan jaraa'id ka sheegay in howlgallo ballaaran ay dowladdu dhowaan ka bilaabaysa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaana uu shicibka ka codsaday inay si dhow ula shaqeeyaan laamaha nabadgelyada
oo ah magaalo madaxdii dalka mujtamaca soomaaliyeed inta ugu badanina ay ku nool yihiin waxaa dhowaan ka bilaabmi doona qorshe lagu sugaya amninka oo ay ka qayb qaadanaya hay-adaha amniga waxaan ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed iyaga la'aantooda midnimo ma gaari karno iyaga la'aantood dalka ma sugi karno nabadgelyada dalka ma sugi karno sidaasi darteed waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijkaa nagala shaqeeyaan si hagarla'ina si sida caalamku u nool yihiin ugu noolaano waxaad xaq u leedihiin soddon sano iyo ka badan ayaa waxaad ku jirteen muxuu ahaa dagaal iyo maalinba weji cusub iyo maalinba dhagal cusub waxaad xaq u leedihiin maanta waxaanana gaadhnay wakhtigii aan odhan lahayn intaanaa nagu filan wixii ka dambeeya waxaan u baahannahay sida caalamku u nool yihiin sida waddamada dariska u nool yihiin inaan u noolaadno dhinaca kale hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ayaa waxa ay sheegtay in howlgal ay ka samaysay guri jiingada oo ku yaala degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ay ku soo qabteen hubaya waxyaalaha qarxa iyo sidoo kale haweenay gurigaasi degganayd muuqaal la duubay oo ku saabsanaa howlgalka ciidamada nisa oo lagu baahiyo baraha bulshada ayaa waxaa ka dhex muuqanaya ciidamada oo dhulka ka soo saaraya rasaas wax u eg fuusta caaga la dhex geliyey kadibna la duugay mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda soomaaliya ka tirsan ayaa maalmihii lasoo dhaafay sheegay in si isdabajooga loo samaynayo howlgallo dhanka amniga ah oo ka bilaabanaya caasimadda dalka cabdilcasiis barrow v o e muqdisho
doctor cabdulaahi axmed canjero oo ka tirsan soomaalida qaxootinimada ku soo gala dalkan maraykanka ayaa noqday guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee magaalada portland ee gobolka maine cabdulaahi axmed ayaa xilkani loo magacaabay kadib markii guddoomiyihii waxbarashada ee gobolkaasi casvier botana uu isagu ku dhawaaqay in uu shaqada isaga tegayo ka hor inta aanu muddoxileedkiisa dhammaanin doctor cabdulaahi axmed canjero ayaa hore taariikh u sameeyey markii uu noqday maamulaha dugsiga sare ee doringa ee portland isagoo noqday qofkii ugu horreeyey ee muhaajira madow ah oo muslim ah oo heerkaasi ka gaara bahda waxbarashada gobolka maine oo dadka cadaankii ay ku badan yihiin haatana waxa uu noqday guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada portland oo uu taariikh kala sameeyey wariyaha v o a maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray doctor cabdulaahi axmed canjero waxaana ugu horreyn uu weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay xilkani loo magacaabay
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah walaalkay aada iyo aada umahadsan tahay waa ku salaamay adiga iyo asxaabta v o eda iyo iyo dhammaantiin shaqadan ku-xigeenka gudoomiyaha waxbarashada ee magaalada waa wuxuu ka dhigan yahay sidaan idin waa guddoomiya ku-xigeenka waxbarashada gobol magaalada magaalada portland maine magaaladaas oo ah magaalada ugu weyn gobolka maine marka waa adigu waa guddoomiye ku-xigeenkii waxbarashada magaalada wa waa gartay markaad fiiriso warbaahinta gobolka maine aad bay u hadal hayeen markii sheekadani soo baxday maxaa si gaara booskan dadaa hayn jiray dadaa kaaga horreeyey marka maxaa si gaara xiise ugu yeelay kula tahay in warbaahintu ay soo hadal qaado
waa mahadsan tahay niyo magaalada aan deganahay ama gobolka aan deganahay gobolka waxaa la yidhaha gobolka ugu cad dalka maraykanka ama dadka cad ay aada ugu badan yihiin ilaa boqolkiiba sagaashan iyo shan kor u dhaafeen ilaa sagaa sagaashan sideed ay yihiin marka waagii markii hore aan noqday maamulaha iskuolka iyadana sidaas oo kale ahayd oo waxay ahayd waa maamulihii ugu horreeyey madow ah ee gobolka ka noqda maamule ayay ahayd haddana waa arrintii ay la mid tahay weli nood madow keliya ma ahan waxa waaye qof muhaajirnimo ku yimid meesha qof maxaad tirahdaa muslim ah qof maxaad tirahdaa african ah marka waa dhacdooyinka ugu horeeyay kamid tahay ay runtii dadka soomaalida ee yimaada gobolkan maasha allah hadda waxyaabaha ay ka qabteen ay kamid tahay maaragtay marka dad taas ayaa keenaysa inay wax ku cusub ay noqoto dadka halkan jooga dadkan madow qaxootigii kusoo galay muslimiinta ah ee haddana maxaad tirahdaa bositionada ama shaqooyinkan waaweyn ka qabanaya magaalada iyo gobolkaba doctore kolley guul kastoo la gaarayaa caqabadaheedana way sidataa dhibaatooyinna waa loo maraa bal haddaad dib noo yara xusuusiso ma jiraan wax caqabadaho aad kala kulantay inaad heerkan soo gaarto alxamdulilah niyo horta wax walba waa fadliga ilahay ilahay subxaana watacaala ayaa tawfiiqda iskaleh ilahay tawfiiq hana waafajiyo caqabadooyin ama maxaa tirahda challenges ama way iska jiraan oo soomaalida horey tiraha dalaan dalkaad ahayn dareenka joog waaye marka dareenkaas wuu iska jiraa hadda si kastaba haatee waa wax uun maxaa tiraa loo babac dhigi karo oo maxaa tirahdaa soomaalidu waa dad ad adag waa dad runtii qurbaha markay yimaadeen wax badan ka qabsada marka an soomaalidasaan kamid ahay oo laakiin waa iska jiraan wadankan cunsuriyad iyo waxyaaba noocaasa waa caan waa maxaa tiraha wadan caan ku ah arrimahaas laakiin yani waa wax loo loo adkey wax loo la fejigrayn karo ama laga hortegi karo ama loo babacdhigi karo ama loo adkeysan karo waayo
sidoo kale gobolkiinan laba gabdhood oo soomaaliya ayaa baarlamaanka ku biiray gobolkaas markaad fiiriso dhinaca siyaasadda iyo dhinacan arrimaha bulshada oo waxbarashada ay ka mid tahay culeysku ma xagga siyaasaddu ku badan yahay soomaalida oo culeysi ka haystaan mise xagga waxbarashada culeysi ka haystaan wallahi meel walba waa loo baahan yahay akhi maxaa tira meesha haddaad joogto in aad iska joogin laakiin aad ka qayb noqoto alxamdulilah deeqa iyo maana hadda waxay ku jiraan baarlamaanka gobolka waxaa jira nin kaloo la yihahdo yuusuf oo isna ku jira yuusuf yuusuf oo ku jira guddiga waxbarashada ee magaalada portland waxaa jira yar kaloo jaamac la yidhaahdo oo magaalada lewiston golaha kamid noqday marka hadda yani anigu hadda waxaa lai magacaabay ku-xigeenkii waxbarashada marka soomaalidu meesha joogta uma xuma laakiin generationada soo socda oo caruurtii halkan ku dhalatay ama ayagoo yaryar yimiday waxaan filayaa inay ayagana kusii dari doonaan oo maxaa tirahdaa ay noqon doonaan shucladaas ama iftiinkaas wax kusoo kordhiya bulshadan ay u yimaadeen oo aana ku noqonin dulsaar keliya marka yani waana arrintaas maaragtay ilaahay subxaana watacaala inuu inuu adeegsado maxaa tiraha sidii ummadda aan wax ugu tari lahayn nafteenan wax ugu tari lahayn dadkan kalea una midna maaragtay hoggaan iyo iyo u noqon lahayn kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa doctor cabdulaahi axmed canjeero guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada magaalada portland ee gobolka maine ee dalkan maraykanka waxaana uu khadka telefoonka ugu warrameeyey maxamed colaad xasan haatana
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilowna puntland ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday in maamulkeeda uu dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan oo kale inta laga dhammaystirayo dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya iyadoo hannaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay puntland go-aanka ka soo baxay puntland ayaa lagu sheegay in iyadoo raacaysa qodobo ka mid a dastuurka federaalka iyo dastuurka puntland ay si goonni ah dowladda federaalka ugala xaajoon doonto heshiisyada dowlad dhiska gaar ahaan dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah awood qaybsiga habdhiska amniga wadaagga kheyraadka iyo deeqaha caalamiga wasiirka arrimaha gudaha ee puntland cabdi faarax siciid juxa ayaa faadumo yaasiin oga warramay waxa sababay in puntland ay go-aankaasi qaadato
waxaa sababay waxa weeye heshiiskii hadda dhawaan lagu galay magaalada muqdisho oo puntland ay ka gaabsatay inay saxiixdo oo hanaanka garsoorka iyo hanaanka awood qaybsiga oo u muuqday runtii marka qodobadaas la eego inay dowlad goboleedu u eg yihiin dowlado hoose municipal authorities inay u eg yihiin oo aad moodid inay awoodda iyo dowladnimadii usii siqayso sidii dowladdii dhexe ee burburtay ama dowlad dhexe taas ayaa keentay saluugmada ah qaabka maaragtay fekerkaas ayaa keenay marka doodaasun bay ku doodaysaa iyo hortelinta waxyaalaha ay tahay in laga heshiiyo marka hore oo aan iyaguna sidii loo baahnaa laysugu xejin haddii puntland go-aankan ay ku adkaysato maxaa dhinaca federaalka kaga baaqanaya marka puntland dee doodaheedu doodo weliga soo taagnaabay ahayeen ilaa iyo markii cali khaliif galleyr allaha unaxariista ra-iisul wasaaraha ahaa ilaa iyo farmaajihii ugu dameeyey doodahaas miiskay soo saaraayeen dowladda hadda joogta oo xasan sheekh maxamuud ka yahayna tabashadaas iyo doodaas aanu heshiis ku ahayn oo ka wada soconay puntland ma guurin miiskeedii bay taagan tahay waddadii ay ku doodaysay ku doodaysaa waxay leedahay unba soomaalinimada iyo dowlad miska sida qaabka loo geliyo un hala saxo
haddaba maxay yihiin qodobada laysku hayo ee keenay khilaafka u dhexeeya puntland iyo dowladda federaalka ayaa haruun macruuf uu ka waraystay doctor afyare cilmi oo ah agaasimaha machadka daraasaadka ee heritage horta marka hore waxa ugu weyn uu meesha yaalla waxa waaye nooca dowladda soomaaliya ay noqonayso ayaa ah waxa ugu weyn ama ugu muhiimsan oo la isku hayo yani ma waxay noqonaysaa dowlad federaalka hadda magaca unbuu ka yahay nooca federaalkaas muxuu noqonayaa afka qalaad yani noocyo kala duwan oo fara badanaa ku jira iyo waxa haddii si soomaaliyaysan loo dhigo la kala yeelanayo iyo waxa la isla yeelanayo iyo componentska ama yani cidda isla yeelanaysa yani maamulada kala duwan ee meeshaas ka mid noqon doona ma isku si ayaa loola macaamilayaa kulligood mase midba siyaa loola macaamilayaa oo qaarna waxaa la siinayaa noocyo oo xuquuqa ah iyo mas-uuliyado qaarna ma kuwo kalaa la siinayaa marka nuxurka waxa waaye arrintaas ay dhaha waa garta marka qodobadan laysku hayo aynu ka hadalno hadday tahay dastuurka hadday tahay khayraadka hadday tahay caasimadda ama maqaamka magaalada muqdisho bal qodobadaa ka hadal waxa laga yiri ama mowqifka ay ka kala taagayiin labada dhinac
horta marka hore eh, arrintan dastuurka hadda eh, la xiriirta mudday soo joogtay waxayna kasoo bilaabatay ilaa laba kun iyo laba iyo toban ilaa iyo hadda Eh, yacni inta dhammaystirka laga hadlayo dastuur sameyntana waxaa laga hadlayaa ilaa laba kun iyo afartii Eh, heritage almost ilaa waxay ka qortay eh, afar ilaa shan yacni eh, cilmi baarisoodan ka sameynay En, nuxurkana annaga hadda markaan soo ururinay eh, markii hore waxay guddiyadu sheegeen sagaal arrimood in laysku hayo markii dambena waxay gaarsiiyeen afar iyo toban laakiin kuwa ugu waaweyn waxa waaye eh, kala qaybinta awoodaha oo loo kala qaybinayo labada level ama saddexda heer dowlad dowladeed dowladda dhexe dowladda gobolka iyo dowladaha hoose Eh, maxaa mid waliba ay yeelanaysaa taasaa horta ugu muhiimsan waxaa kale oo ayadana runtii meesha yaalla marka dhowr kale arrimood oo re- resourceka ama wixii markaa la helo sida loo wadaagayo ay ka mid tahay waxaa kale oo ayadana ka mid a caasimadda waxaa ka mid a en, ilaa iyo adiga eh, eh, xataa somaliland issue intaasiba waa way ku jiraan yani waxaan idhahan contested issueska waayo marka noo kala qaad qodobada aad sheegtay puntland maxay aaminsan tahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kale maxay aaminsan yihiin arrintaas puntland iyo dowladda soomaaliya labadooduba hadda wax babliga intay banaanka keeneen ay position paper ay leeyihiin waxaas iyo waxaas iyo waxaasaan aaminsanahay ma dhicin waxa ay daaha gadaashiisa intay iskugu tageen isu sheegeen ayaa jiray M- nidaamka guud oo lagu doodayo dhana khariban eh, in dhowr qofood intay eh, maaragtay meel qal- isla gasho ay wax isu sheegaan waa waxa keenay hadda dhibka hadda yaalla dastuurka hadda yaalla oo dhowr qof ah samaysay eh, laba kun iyo laba iyo tobankii intay wixii oo dhan iskaga tuureen ay meel gaara tageen ay eh, signatories iyo waxbaa sameeyey tii ayaa la eeday maanta oo dhibka ka jira oo ka yimid hadda marka waa inaan lagu noqon nidaamkaas oo haddii la rabo in xal oo waaro waxa laga gaaro horta aan la qarine banaanka la keeno doodu ay banaanka timaado waxa la isku hayo ay banaanka yimaadaan eh, ayna ka qayb galaan dadka aan dowladaha ahayn soomaaliya puntland iyo dowladda dhexe keliya kama dhexayso waxay ka dhexaysaa ummadda oo dhan kaasi waxa uu ahaa afyaraha cabdi cilmi oo u warramayay haaruun macruuf ugu dambayntiina dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in ilaa iyo lixdan iyo kow xubnood oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab lagu dilay tiro kalena lagu dhaawacay howlgal qorshaysan oo ka dhacay beero ku yaala deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalka oo iska kaashadeen ciidanka sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa sidoo kale lagu burburiyey baabuur kooxda shabaab ay qaraxyo ku diyaarinayeen sida uu warbaahinta u faahfaahiyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala
ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ee niisa oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guulaystay kaas oo looga hortegay dhagar weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo Eh, howlgalkaas waxa uu ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe waxaa qaybtiisii hore eh, lagu khaarijiyey lixdan iyo kow ka mid ah maleeshiyaadkii halkaas joogay tiro kale oo aada u badan ayaa sidoo kaleeta la dhaawacay waxaana lagu guulaystay in gebi ahaanba la burburiyo oo la fashiliyo Eh, weerarkaas khawaarijtu ay muddo maleegaysay ee ay doonaysay in ay ku bartilmaameedsato saldhigga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo eh, mujaahidiinta shacabka soomaaliyeed ee la howlgelaya ciidamada qaranka ee gobolka shabeellaha dhexe ka howlgelaya Eh, goobtaas khawaarijtu waxay ku diyaariyeen laba baabuur oo mid uu yahay baabuurta loo yaqaano noohada kan kalena uu yahay baabuur nuuca soomaalidu ay u taqaano caasi labadaas baabuur khawaarijtu waxay ku soo rareen walxo qarxa oo aad u xoog badan kuwaas oo ay u qorsheeyeen in ay ku bartilmaameedsadaan shacabka ku nool caasimadda magaalada muqdisho ilaahay mahaddiis iyo dadaalka ay sameeyeen ciidanka qaranka ee gaar ahaan nabad sugidda iyo saaxiibada caalamiga ah waxaa lagu guulaystay in baabuurtaas khawaarijtu meesha ay ku diyaariyeen lagu burburiyo laguna fashiliyo qorshahaas ay doonayeen inay ku xasuuqaan shacab badan oo soomaaliyeed
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
macaariif jeceliyo waa walaali
kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee salaamaha nuur hayee noo soo qaba dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay daandureeyo dadka kale ah maymuuna macalin xuseen iyo saygeeda aadan cabdulle jabriil iyo caruurtooda ikhlaas aadan cabdulle waxaa kaloo ku jira sumaya sabaax cabdiqani suhayb hooyo khadiijo sheekh ibraahim ab ismaaciil maxamed abuukar cabdiyare ismaaciil maxamed iyo khadiijo cabduwe ibraahim aadan maxamed ismaaciil abtacali maxamed xasan iyo asxaab kale oo aad u fara badan waxay hambalyo dhalasho ay halkani u marinayaan lamaanaha kale ah deeqo ismaaciil maxamed iyo cabdikariim saciid oo ay gabari ugu dhalatay xerada qaxootiga xagardheer gabadhaasi waxaa loo bixiyey sabaax waxaan leenahay sabaax ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacdo aamiin dhambaalkana nuur waxa uu nooga yimid awoowe abshir cali iyo xaawo cali daahir iyo awoowe bashir guure iyo hindi jaalle iyo habaryar faadumo abshir adeer cabdirasaaq guure adeer maxamed guure adeer cumar guure adeer faalax guure adeer ibraahim guure iyo eedo safiyo guure sacdiye guure iyo eedo maymuuna guure eedooyin leylo guure iyo maryan guure waxaana ay jecel yihiin inay taaniyo dhalasho ay u diraan isbahaan abshir cali iyo cabdiqani guure oo gabarh ugu dhalatay magaalada nairobi ee dalka kenya gabadhaasi oo loo bixiyey yara cabdiqani guure waxaan leenahay soo barbaar noqotay waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta aamiin hambalyo taasi la mid ahna waxaa diraya dadka kale ah maxamed cali daahir iyo cabdulqaadir cali daahir bashiir cali daahir faadumo cali daahir shukri cali daahir iyo xaawo cali daahir nuura cali daahir iyo ha ka reebin bay yidhaahdeen nuur xasan nuur waa aniga dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay halkaani hambalyo iyo bogaadin ay u marinayaan ismahaan abshir cali iyo cabdiqani guure oo ay gabar ugu dhalatay magaalada nairobi ee dalka kenya gabadhaasi oo loo bixiyey yare cabdiqani guure waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta ugu horraysa in dhegaystayaashaan u ciyaarayno galabta waa babaygii jamaame codadkii maxamed mooge iyo himo maxamed
Thank you.
nuur haddii aan dhabbaalkan qaato waxaa uu noogu yimid adeer cabdixaamid macalin yuusuf iyo adeer cabdiweli macalin yuusuf adeer cabdiqaadir maxamed cumar dufte iyo eedooyin nadiifo macalin yuusuf iyo xasne macalin yuusuf iyo samiro macalin yuusuf iyo iqra macalin yuusuf iyo maryan sheekh maxamed iyo cabdi maxamuud cabdulaahi xaaji xasan waxaa kale oo hambalyo diraya habaryar sararyoon cabdulaahi xaaji xasan iyo habaryar istanbuul cabdulaahi xaaji xasan istariix habaryar xaliimo ibraahim xaaji xasan istariix iyo ayeyo leyle xaaji xasan istariix iyo ayeyo malyuun cabdi gaduudow iyo awowe cabdulaahi xaaji xasan istariix iyo ayaanle xasan cabdiraxmaan xaaskiisa zahre cabdalla cawad iyo asmo xuseen abuukar iyo wiilkeeda redwaan cabdi kariin maxamed iyo ayaanle xasan cabdiraxmaan qoyste iyo xaaskiisa zahra cabdalla cawad iyo asma xuseen abuukar iyo wiilkeeda ridwaan cabdikariin maxamed dhammaan reer macalin yuusuf iyo reer xaaji xasan istariix waxa ay taaniyad farxad leh ay gaarsiinayaan aabba macalin maxamed macalin yuusuf iyo hooyo xaliimo cabdulaahi xaaji xasan istariix oo gabar ay ugu dhalatay degmada wadajir waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey maqdis allaha ka dhigo tii soo weynaato oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta aamin ayaan leenahay aamiin ayaan ana u raaciyey hambalyadana waxaa diraya dadka kale ah ibraahim ciise maxamed iyo cali aadan maxamed cabdiraxmaan shiine iyo ifraax cali maxamed xaliimo ciise maxamed suure maxamed diiriye iyo sabaad maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkani u marinayaan lamaanaha kale ah yaasiin jaamac maxamed iyo salma cabdi aadan waxa ay gabari ugu dhalatay magaalada burco waxaanu leenahay gabadhaas ha noqotay tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idin haynaa heesta anoo ku arkaayo maanka orda axmed naaji sacad iyo faadimo qaasimin hilowle
adoonku arkaa imaanka ordaaye amaadiga ufka doontaaye adoonku arkaa imaanka ordaaye adoon aragday aheene inaan aqalka imaad ma ahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan kuu keene adoon aragday aheene inaan aqalka imaad ma ahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan kuu keene asturnaana oon iska adkaane intaas iga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaas iga yeel arwaaxayga waaye adoonku arka imaanka ordaaye adoonku arka imaanka ordaaye adoonku arkaa imaanka ordaaye adoonku arkaa imaanka ordaaye inaan arrindaan aan kuu sheego iyo ajarkuuma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye inaan arrin been aan kuu sheego iyo ajarkuuma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye inanyahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaatee inanyahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba maa kula ahaatee adoonku arka imaanka ordaaye
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray dhammaan ilmo jaamaca muuse bilo oo kale ah hodan jaamac muuse iyo sucaad jaamac muuse iyo cumar jaamaca muuse xaaskiisa iyo caruurtooda iyo daahir jaamaca muuse daljer iyo maxamed jaamac muuse iyo nuuridiin jaamac muuse iyo doctor salmaan jaamac muuse waxaana ay hambali u dirayaan maxamed cumar ow jibriil iyo marwadiisa oo wiil uu ugu dhashay magaalada hargeysa somalilan waxay leeyihiin wiilkaas allah ka dhig kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa dalkiisaba waxtara aamin ayaan leenahay waxaa dhambaalkani uu naga soo gaaray dadka kale ah leyli isaaq aadan iyo ruqyo isaaq aadan sokore isaaq aadan jannaay isaaq aadan carfoon isaaq aadan iyo xaawo isaaq aadan maano isaaq aadan iyo cabdulaahi isaaq aadan xasan iyo aadan iyo faarax ayaa sidoo kale ku jira dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan aadan isaaq aadan iyo fardowso baaruud oo ay gabar ugu dhalatay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gabadhaas waxaa loo bixiyey maariya maariya waxaan leenaha ha noqotay tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa dhamaalkan uu naga soo gaaray nuur hooyo batuulo xaashi iyo aabe xasan sheekh aadan iyo yuusuf xaaji cabdiraxmaan maade iyo xaaskiisa iyo cabdifataax xasan sheekh aadan cabdulaahi xasan sheekh aadan iyo cabdiqani xasan sheekh aadan iyo cabdimaajid xasan sheekh aadan iyo cabdikaafi xasan sheekh aadan cabdiraxmaan xasan sheekh aadan iyo cabdiwakiil xasan sheekh aadan iyo xamdi xasan sheekh aadan iyo saygeeda cabdikariin xaaji iyo faaduma xasan sheekh aadan iyo cabdixakiin cabdulaahi sheekh aadan iyo cabdisalaan cabdulaahi sheekh aadan cabdirasaaq cumar sheekh aadan nasro nuur isaaq qamar nuur isaaq iyo aamino nuur isaaq iyo cabdiqani nuur isaaq iyo axmed nuur isaaq iyo maxamed nuur isaaq iyo cabdinaasir nuur isaaq iyo xabso nuur isaaq dhammaanna waxa ay kala joogaan nairobi mandera iyo beled xaawo waxayna hambalyo gaarsiinayaan cabdimaalig xasan sheekh aadan iyo raxmoon nuur isaaq oo arooskooda uu ka qabsoomay mandera waxaanay leeyihiin arooskiina aamiin heesta saddexaad aan idiin soo qabanayno waa hees qaraami ah waxaa qaadaa maxamed axmed
Thank you.
haatanna waxaa noo baaqayaa alxaaj mursal axmed quule iyo qoyskiisa aabe cabdiwahaab gurxan iyo caruurtiisa yaasiin xuseen maxamed iyo qoyskiisa nasteex bedel sheekh maxamed iyo faysal cabdi ceydiid ifraax cabdiwahaab gurxan iyo sawde cabdiwahaab gurxan hooyo cudbi axmed hinde rashiid maxamed ogaadeen samiiro rashiid maxamed ogaadeen iyo maxamed rashiid maxamed ogaadeen maryan rashiid maxamed dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad aroos oo wacan ay hawada u marinayaan jaabir rashiid maxamed ogaadeen iyo caashe cabdiwahaab gurxan oo arooskooda uu ka dhacay toddobaadkii hore magaalada nairobi ducada waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay noqda kuwii isku waaro oo ubad khayrqaba alla uu kala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idin haynaa heesta qadar dhacay canaan maleh iyo cumar dhuule cali heestaasina dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay barnaamijkii salaamaha waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabad gelyo
qaladna waa la sexay jire labadaysu qaladana qaar kala dilayo isu qoonsada jira calaf lagama quustee qaban qaabadaan waday qormadii aan teginay ayaan weli qorsheeya calaf lagama quustee qaban qaabadaan waday qormadii aan teginay ayaan weli qorsheeya wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku tibaywadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku tibay qayrkeedu rooney qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodobqodob u sheega qayrkeedu rooney qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodobqodob u sheega qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa quyar socod kalaafyaha markad luga qaadiyo qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa socod kalaafyaha markad luga qaadiyo waxyahaaga waxyahaaga kala qoran waxyahaaga waxyahaaga kala qoran dhexdaad qalanjaamuudiyo qortiyo cabaryaha dhexdaad qalanjaamuudiyo qortiyo cabaryaha sunnayaasha qalin kale timaha dhabarka qariyo qosool kiyo jaleecada markaan kugu qiyaasana ama kugu qadariya qosool kiyo jaleecada waxaan kugu qiyaasana ama kugu qadariya hablihii quraysheed qoonkii fardowsee hablihii quraysh heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijkii salaamaha idaacaddeenna waa naga intaasi taan mar kale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daandurow indile nabadgelyo
qofkii qofkii adiku eegiyo indhihii ku qaybay wabay ku qushuucaan indhihii ku qaybay